Agaasimaha guud ee Waaxda Madaxtooyada Gobolka Bari ee Maamulka Somalilan ayaa Ururka Horumarinta Deegaanka Blekile ku lawareegay dhismo cusub oo loogu talagalay in helaan adeegga bulshada degmada. Dhismahan cusub ayaa waliba uu ka kooban yahay xafiisyo, goobo la kanadsado, jikooyin la karsado, musqulooyin, agabka korontada dhaliya, iyo qaybo kale. Guddoomiyaha Ururka Horumarinta Deegaanka Blekile, Cabdinaasir Tarabiyo, ayaa faahfaahin ku bixiyay dhismooyinkan iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Waxaa laga qabtay wax aad u qiimo badan oo ay ka qabteen Gruupka Horumarinta Balakheir iyo communitigu aad iyo aad ay u toosiyeen. Dadkii shaqadaa qabtay dhaqaale badan baynu gelinay oo ka badan toban kun oo doolar dhowr iyo labiyo toban kun ilaa saddex iyo toban kun oo doolar baa galay marka lagu daro administration cost-ka. Waxaa la- waxyaabaha la qabtay waxaa kow ka ah gurigan oo selotexka quruxda badan leh ee guudkeena ka muuqanaya lagu xidhay gogasha iyo alaabtiisa oo aanu meeting garaynadu hagaajinay isagoo la rinjiyey. Dibadda waxaanu ka samaynay taangigii daba biyaha laydhka oo aanu hagaajinay ama solartii systemkii oo si wacan u wada shaqaynaya iminka. Taangiga dibadda oo biyaha keenaya guriga oo aanu samaynay isagana iyo systemka biyagelinta. Waxaanu kale oo dibadda ka qabanay kijadii oo gurigu ma uu lahayn kijo hore ee saddex afar qol oo hurdaya unbuu ahaa hoolkan. iyo mad meesha la yidhahdo xamaam xamaamadan bulshada oo ay gashay ee dibadda ah ee kii babliga ahaaya gudaha waxaanu hagaajinay labadiisii xamaam ee wanaagsanaa fadhiga ahaa oo si wacan u shaqaynaya qolkii member roomka ahaa oo sidiisii wada shaqaynaya oo wanaagsan
Agaasimaha guud ee Waaxda Madaxtooyada Gobolka Bari ee Maamulka Somalilan, Cusmaan Cabdulaahi Sooraane, ayaa mahadnaqay Ururka Horumarinta Deegaanka Blekile.
een, furitaanka een, guriga martida ee magaalada Balakheir een, runtii ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa een, communitiga iyo guddida horumarinta een, magaalada Balakheir oo runtii waxqabadkoodii uu ka mid yahay hagaajinta iyo dayactirka ay ku sameeyeen gurigan martida ah ee ku yaalla magaalada oo hadda aynu quruxdiisa iyo sharaftiisa aynu aragno anigu horena waanu imi markii uu dayacnaa dhowr jeer baan imi oo waana ogaadee siduu ahaa maantana waan arkaadoo dee quruxda iyo sharafta ka muuqata ah Een, waxaan kolley si rasmiya haddaan aniga oo ka wakiila wasaaraddii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan Een, waxaan si rasmiya ula wareegnay gurigan martida ee ku yaalla degmada ballikhayr insha allahu tacaala in aanu ku talagalno inaanu dee aanu dib u dayacmin ee gacanta lagu hayo oo guryaha kale ee dee jamhuuriyadda somalilan magaalooyinkeeda ku yaalla uu ka mid noqdo oo aan mar dambe aanay dhacin in uu dayac dee ku dhaco Een, sidaa ay sheegeen dee guddida een, horumarinta magaalada ballikheyrna een, runtii saaka waxaan ballan qaadaynaa in aanu gurigaa la wareegnay shaqaalihiisiina aan haddii ilaahay ka dhigo aanu ka fargarayn doonno oo ay la xuquuq noqon doonaan shaqaalaha kale ee ku yaalla een, guri- jooga guryaha martida